burci maxamed xamse waxa uu ku dhashay magaalada baraawe waxa uu ku koray magaalada muqdisho burci waxa uu ahaa aqoon-yahan wax ka barta meelo kala duwan oo caalamka ah xildhibaan cabdiraxmaan xooj jibriil oo ay dalka kanada wada joogeen muddana ay arrimaha soomaaliya ka soo wada shaqeeyeen ayaa ka waramaya taariikhdii waxbarasho iyo shaqo ee burci maxamed xamse allahu naxariisto burci xamza saaxiib baan ahayn waxaan aqaanaa dhowr iyo toban sano waxaan soo deganayna magaalada toronto jaamacaddii aniga aan sharciga uga qalin jiriyena isagana jaamacaddaasoo mar dambe wuxuu ka sameeyey manchester oo dhinaca ah bay-ada ama environmental studies weliba wuxuu ku sameeyey tuskiisii ama qoraalkiisii wuxuu ku sameeyey masterska sidii loo dhisi lahaa nabadda soomaaliya looga dhisi lahaa marka waa waa wax aada u falxun waa in asoo ka shaqeynaya nabad in uu argagixiso saas ay ay ay ugu dilaan hotelkii waxa aan kulligan aada ugu madaxnu ahaa taariikhiyan wuxuu kasoo jeedaa magaalada baraawe laakiin xamaru ku koray jamaan cabdinaasur ka baxay dadka ugu horreeya waay oo lixdamadii aaday maraykanka aaday magaalada yidhaahdo long beach oo ku taala california ayuu jaamacaddiisu kusoo dhamaystay lixdamadii markuu soo noqdayna wuxuu noqday professor wuxuu ka noqday lafoole wuxuu dhigi jiray biology kabacdina wuxuu macali professor ka noqday jaamacaddii ummadda qaybta xanaanada xoolaha ayuu uga dhigi jiray ardada dhiganaysa ugu dhigi jiray wax markii dambe sideetanadiina wuxuu noqday ambasador soomaaliya uga qaabilsan ururka la yidhahdo alesco oo xarunteeda tahay tunisia oo oo u dhiganta sidii unesco kaleeto laakiin jaamacadda carabta iska leedahay kabacdina wuxuu usoo tacaburay canada halkaasu uu caruurta ku korsameeyey allaha u naxariistee burci maxamed xamse waxa uu siyaasadda soomaaliya ku soo jiray tan iyo sanadkii labada kun wuxuuna ka soo qabtay jagooyin kala duwan oo ilaa iyo heer wasiir arrimo dibadeed ah waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamankii lagu soo dhisay carta tan iyo markaana waxa uu soo qabtay xilal kala duwan waa kan xildhibaan xoosh oo ay baarlamanka ku wada jireen burci oo ka waramaya labadii kun markii carto lasoo dhisay dadkii carto wax kasoo dhisay ku jiray wuxuuna noqday wasiirka arrimaha dibadda u noqday dowladdii uu primisterka ka ahaa cali khaliif galeer maxsuud cali khaliif galeer oo ahaayeen saaxiib mid ahay wada ahaayeen madaxweynahan uu ka ahaa cabdiqaasim intii dambe haddana intaas dowladii buu ku jiray wuxuu soo qabtay shaqooyin kala duwan buu soo qabtay wasiirnimo ah haddana xildhibaanna waa islahayn burci maxamed xamse ee banaxariistii jannaha ka waraabiyey waxa uu ka mid ahaa dadka aqoontooda iyo waaye aragnimadooda uu dalku baahida weyn u qabay waxaana qaar ka mida saaxiibadiisii ay soo wada shaqeeyeen ay ku tilmaameen in burci uu ahaa kayd aqooneed oo ka baxay soomaalida waa tan xildhibaanad caashe xaaji cilme oo ka waramaysa ummadda soomaaliyeed oo dhanna waa uga tacsiyeynayaa gaar ahaan baarlamaanka geeridii ku timid xildhibaan burci maxamed xamse oo runtii ahaa ma ahan xildhibaan keliya inuu ahaaye wuxuu ahaa nin iskoolar ah oo soomaaliyeed buu ahaa oo aan ku tilmaami karo wuxuu ahaa dadka waddanka kaydkiisa ah buu ahaa marka laga fiiriyo dhinaca aqoonta iyo fikriga allaha u naxariistay burci maxamed xamse waxa uu ahaa aqoon-yahan aragti dheer islamarkaana rajo badan ka qabay soomaaliya oo cagaheeda isku taagtay inkastoo wakhtigu aanu ku simin safiir cali siciid fiqi ayaa sharxaya rajadii iyo hankii uu allaha u naxariistay burci maxamed xamse ka lahaa soomaaliya burci wuxuu ahaa qof runtii soomaalinimadiis ay caddahay rabay waddankaas wax weyn inuu ka qabto qof weligii allihii usoo shaqeeyay qaranku ahaa laga soo bilaabo waagii uu maaragtay waxbarashadii soo dhamaystay uu maraykanka kasoo noqday ilaa iyo hadda burci wuxuu ahaa nin wadanka u taagan wadanka u shaqeeya burci waxaa aada uu isku mashquuliyey dhinaca bey-ada maaragtay oo marar badan kasoo qabtay jagooyin jagada wasiirnimo allaha u naxariistee burci waxa uu aada u daneyn jiray arrimaha deegaanka ama bii-ada oo maanta dunida ka ah dhibaato ka taagan wuxuuna ka qayb galay kulamo badan oo caalami ah oo arrimahaasi la xiriira isagoo aadna ugu heelana in soomaaliya ay qayb ka noqoto dadaalka loogu jiro badbaadinta deegaanka maadaama soomaaliya ay ka dhuntay dhowr iyo labaatan kii lasoo dhaaftay foorumada ama oo internationalka lasugu yimaado ama shuruucdii la rabay inay saxiixdo aysan saxiixin intii uu soomaaliya joogay wuxuu aada isugu mashguuliyey inay soomaaliya ay saxiixdaa shuruucda caalamiga ah oo oo oo khusayso bay-ada ama environmentga montreal dhowr sano ka hor siduu uga qayb galay oo ahaa inuu ku saxiixo ay dowladda soomaaliya u saxiixay waxaa la yidhaahdo convention on biodiversity ama dhirta iyo xoolaha sidii sidii isuguna noolaan lahaayeen bey-adda hadda sanad ka hor wuxuu uga qayb galay horena uga sii qayb galay waxaan la yidhaahdo cop fifteen ama shirkii oo oo looga hadlaayay isbeddelka cimil- cimilada ama climate change oo ka socodka markiis horota kayo kayoto ayuu wax uga qayb galayay denmark marka runtii wuxuu geystay contribution ama shaqooyin fara badan oo wax ku oola ayuu u geystay soomaaliya uu iga tegey wuxuuna ahaa qof oo muwaadin dhaba waa runtii marxuumku waxa uu ka soo jeeday qoys ballaaran waxa uuna ahaa wiil walaal iyo aabbo wanaagsan safiir cali siciid fiqe oo ay ehel ahaayeen burci maxamed xamse ayaana ka waramaya burci wuxuu ahaa aaba aada u fiican mar kasta la xiriiro maaragtay caruurtiisa ka warqabo xaaskiisa caruurtiisana laba caruur ayuu ka tegay wiilii gabar labaduba waxay degan yihiin toronto burci waxaa kaloo intaa dheer wuxuu lahaa qoys weyn oo uu maaragtay walaalo fara badan allaha dhoore ay kamid yihiin laba wiil hanaqaano mid walaalkiis nin caan buu ahaa xamse saciid xamse ay dhahaan wuxuu dheeli kubadda ayuu ciyaari jiray maaragtay dekadaha soomaaliya iyo qaranka marka gabdho kal gabdho dhowr ahna way la dhasheen hooyadii oo maaragtay oo hadda oo qof weyn ahna waxay degan tahay waddanka ingiriiska london allah u naxariistee burci maxamed xamse wasiirkii biicada ee xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa kasakow qoyskiisa tebi doona bulshadii uu la shaqeeyey iyo soomaalidii uu u shaqaynayey wuxuuna ku biirayaa waxgaradka iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo dadka muhimka u ahaa bulshada ee ku baxay gacanta kooxaha hubaysan ee ugaarsada waxgaradka iyo dadka micnaha u leh bulshada